bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo soddonaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
alxamdu lilah slى اllahuma عlى nabiyina mxamedi وaalihi وasaxbi waslm wbacd wa aakhirka suuraة اlacraaf aayadda boqol iyo sagaal iyo sagaashan alla waxau uhi khudil cafwa iska dhaafidda qaado a dadka iska dhaafto wa'mur bilcurf waxa wanaagsanna dadka far qofka lala hadlayo wa acrid can iljaahiliin kuwa ka dhacsan ee aan aqoonta lahayna ka jeeto hala wadin marka usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq ayay aayaddu sheegaysa oo ummadda ay baraysa akhlaaqda aadka waaweyn ee wanaagsan ee qiimaha badan in qofka wax kugu kugu sameeyo la iska dhaafo dadkana adiguba aada tilmaanto xataa kaa wax kugu sameeyo laftiisa waxa la gudban kaa jaahilkaana walaa tumaari jaahilan fatatcada kaasoo aada la muranto waad ku daali un sidaasuu marka xasan ibnu cali u fahmay aayadda oo u fulinayay nin baa u yimi aabihii iyo isagaba caayay waa xasan ibnu cali bn abi aalib intuu aada u egay buu aayaddan akriyay dabeetana wuu isqancinaya cumar ibnu khadaab ayaa laba nin baa u yimi xuru bnu qays iyo nin kale cuyeyne la odhan jiray ninkaa cuyeyna wuxuu leeyahay aan shaqo ka raadsadee cumare iga wustee xuriyow markii ay u tegeen ayuunbuu ku qaadqaaday ninkii lahaa shaqaan doonayaa cumar dadka waxba ma siisid oo kadaa baad samaysaa waxbuu adan buu akhriyay oo aanu cumar lahaynba oo uu ku dulmiyayo cumar hadduu cadhoodo dalbada inuu liqsiiyo uu doono edbiyana xuri baa ka dhiciyo aayadda wuxuu akhriyay aayaddan khudi ilcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin wa ina haada min aljaahiliin buuli kani jaahiliintu ka mid yahay dee intan lagu faray un yaal wa kaana cumaru waqaafa cumarna qur-aanka marka lagu akriyo kama soo dulboodi jirina wuu istaago halkaasu ku dhaafo haddaba haddii lagu yidhi cafis qaado oo jaahiliinta ka jeedso dabcan jaahiliintan iyo cid baa dabada ka soo wado soo riixaysa waa shaydaan alla waxau ihi waimaa yanzaqannaka hadduu ku daf yidhaahdo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun irbadi hadday ku daf tidhaahdo shaydaanka ka timid fastacid billaahi ilaahay ka dayro innahu samiicun caliim isagaa wax walba maqlaya wax walba ogsoon nasqiga waxaa la idhaahdaa waa mitla alkars irbadda marka qofka jaf la siiyo isaga leebka shaydaankuna waa noocaas oo kale hadday cadho tahay hadday ficil tahay hadday tartan tahay daf baa wax lagu siinaya xumad baa lagu gelinaya isagoo qofka ku kicinaya xagga macsiyada irbaddiisu hadday ku taabato alla ka dayro axadu salaf baa nin la hadloo wuxuu idhi waxaad ka warantaa adhigaaga haddii ay soo weeraro maxaad yeeli lahayd dee waan ka waabin lahaa buui oo hadduu ka joogsan waayana dee waan waabin lahaa waan waabin lahaa ilaa uu ka joogsanaya buui miyaanay ka fiicnayn buuhi ayga ninka wata inaad tidhaahdo war igala hadal oo wixii aad ku akhrii jirtay caliyow ka joogdhe ilaain qofku aygiisa marka uu ka joojinayo meeshuu doonayo wuu yaqaanaa wuxuu ku odhanaya marna qabaa laydhaha marna ka joog taasaa kaaga dhib yar buui intaad adugu ul kula ordi lahayd kan wata un inaad tidhaahda ka jooj iga jooji saasuu isku taagi doonaa marka waa ay ilaahay u abuuray insaanka uu ka joojiyo ayuunbaana uu ka joogsanayaa shaydaanka kii kalena wuu la soo kacaya waxa markaas uu rabbi tilmaamay irbadaha shaydaanku dadka qaarna inay maraan oo ay suneeyaan qaarna antibootiga iskaga celiyaan iyo difaac bay ka leeyihin markaasaa dabeetana ilaahay ummadda uu kala qaado waxau hi ina aladiina taqow kuwa cabsaday ee ilaahay ka cabsaday idaa masahum marka uu taabto daa'ifun min ashaydaani dayfunna waa la akhriyey daa'ifun min ashaydaan waswaas iyo dareen iyo labaadyo kaga timi xagga shaydaanka tadakkaruu ilaahay bay xusuustaan fa idaa hum mubsiruun waaba iyaga oo xaqii iyo sawaabkii iyo ilaahay weynaantiisii arkaya wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahood dadka shayaadiinta la walaalaha ahi yamuduunahum shayaadiintu kuwaa waxa ay ku sii horumariyaan filkayi baadida uma laa yuqsiruuna kama hakadaan ee horunbay ugu sii socdaan kama cagadhigtaan xumaanta shaydaanku uu ku riixayo alam tara anna arsalna shayaadiina cala alkaafiriin ta'uzuhum azan waa kicinaya abaabul shaydaankaa ku bacaynaya xumaanta dadku saasay u qaybsameen qofka alla kacabsiga lihi mar alla marka xumadda shaydaanku ay taabato daybku waa kaas waxaa la odhan karaa waa suuxdinta shaydaanka uu qofka suuxinayo silanaynayo sidii xadiidkiiba kutugnay ku sugnaa jaa-at imra'atun ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa bihaa dayfun islaam baa u timi ama gabadh nebiga wa bihaa dayfun suuxdin bay lahayd marka waa suuxdin shaydaan surcada iyo suuxdinta ayaa dayfka la ydhaah dayf iyo daaif labada aimada sabcaba way akhriyeen qofkani waa mutadakir marka aayaadka waxaad arkaysaa waxaa lagaga gaasha shaydaanku ka hortag buu leeyahy oo iska fujintiisa waxa ka fiican ka hortagiisa marka ka hortagii baad arkaysaa aayaadka soo socdo dham inay sheegayaan isticaadadaa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa tadakaru waxaa kaloo ilaahay aayadda dambe uu ku xusay haadaa basaa'iru min rabbikum waa waxyigii waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu wadkur rabbak intaasoo dhammiba waa ka hortagii shaydaanka iyo sidii looga gaashaamanayay daawadiisii wey fa idaa hum mubsiruuna xaqay arkayaan wa ikhwaanuhum waxa ilahay uu sheegay inay shayaadiinta aad aanad arkayninba dadka xumaan falowgee la qabsaday xumaanta ee caadaystayaasha ah walaala la yihiin ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin dad shayaadiinta la walaalabaa nasku tilmaamaya marka yamuduunahum damiirkan baariska ah ee muuqanaya ee mafcuulka ah waxa weeye tamuddu shayaaiin alins fi lgayb shaydaanku siduu usii riixaya ayuu baadida bartanka udhigaya dabeedna masoocaga dhiganaya halka ayuu kula marin ee iskaga har waidaa lam taatihim biaayati nebi maxamed oo markaanaad mucjiso keenin qaaluu waxay odhanayaan gaaladu lowla jtabaytahaa maad iska abuuratid oo laftaabaad iska dhambalatid macnaheedu waxa weeye kolley waxaad wadda adunbaa wadwadae dee tanna maad iska soo wadwadid qul waxaad tidhaahdaa innamaa attabicu anigu waxaan raacayaa oo keliya maa yuuxaa ilaya min rabbii ilaahayga xaggiisa waxyiga la iga siiyu ma raacaya innamaa waa xasri wey anigu maaha rabitaankayga ikhtiraacayga maaha ummad kale wax ka soo akhristay maaha allaa i hogaaminayo waxyiguu siiyey haadaa waxyigaasina basaa'iru min rabbikum waa indho iyo iftiin ilaahayna xaggiisa ka yimi basiira waa quluubta indhihii ayuu u yahay qur-aanku markaa xujaj iyo daliilo quluubta ay wax ku aragta wey wahudan waraxma hanuun iyo naxariisna qur-aanku wuu u yahay liqowmin yu'minuun dad ilaahay rumaynaya idan markaa qofku hadduu ahlulqur'aan yahay ahlu shaydaan ma noqdo ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatuh qur-aanka cidda u ehelkaahi basaa'irtaasay haysataa iyo hanuunkaa iyo naxariista ah qur-aankuna haddaba edab iyo anshax buu ka mudan yahay ummaddan kol haddii uu yahay daawadaa lagaga hortegayo shayaadiinta iyo shuruurta ay leeyihiin ee lagaga gaashaamanayo waxaana aayaddu ay ku soo degtay bay leyn aimada qaarkood wakhtigii hore marka salaada lagu tukanayo qur-aanka lagu akhriyayo waxaa dhacaysa in la saamaxay oo ay bannaanayd in kelimaad waraysiya dadku markay soo dhaadhacaan oo kale ay iska bannaanayd hebelow reerkii ka waran siduu ahaa hebel ma yim in yaroo kooban baa loo ogolaa marka aayaddanaa soo degtay waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu iyo waquumuu lilaahi qaanitiin saakitiin markaasaa la joojiyay wixii hadaloo dhan waidaa quri'a alqur'aanu marka qur-aanka la akriyo faastamicuu lahu dhagaysta oo wa ansituu aamusa lacallakum turxamuun si laydinku naxariis quri'a waa ficilu binaysan majhuul qaariun kuu doonaya haada ama nebiga haada ama asxaabi haada ama ummad kale haada ama cajalad ha aada ama iyadoo life ha haato miidkay doonaysa aata quria saa majhuulkaas wey mar haddii waxa ilaahay aada maqasho laba arrimood baa kula gudban aamus iyo dhegaysi ogabay mararka qaarkood baa qofku isagoo aamusan uu baxsan yahay oo uu meel kale ka shaxaya marka fastamicuu waa dhagaysigii iyo aamuskii labadaa inaad dhuuxdo ilahay kalaamkiisa lacallakum turxamuun naxariista saasaa lagu helaya lidaalik ba aimo badanina aayadda ku dabiqeen salaada oo xadiidkii saxiixa ay la doonteen waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay maray asxaabta ku daba tukanayeen waryaa igu daba akhriyay buui qur-aanka qur-aankii unbaa iga hor yimide soo qaarkiin baa iga daba akhriyay bu markaasaa dabadeedna dee saddexdii madhaba macruufka ay ku kala tegeen qaarkood waxay leeyiin faatixada waa la akhriyaya laakiin qur-aanka kale ee faatixada aan ahayn ayaa aan laga daba akhriyaynin imaamka qaarkoodna waxay leeyihin salaadu imaamku kor u qaadayo faatixada iyo kayraha wax la akhriyayaa ma jiro isagun baa la dhegaysanaya laakiin salaadaha sirta ah faatixadaad akhriyaysa qaarkoodna sida xanafiyadoo kale waxa ay ku tegeen mar haddaad dee imaam ku xidhan tahay salaadu ama sir ha ahaato ama ti kor loo qaadayo eh wax laga daba akhriyayaaba ma jiro xadiiska caamka iyo aayadan iyo bay qaadanayaan cumuuman waxaa malaha ugu dhow qowlka sawaabkae muxadisiintuna la hayaan in faatixada wixii aan hayn aan la akrin marka imaam lagu daba tukanayo salaada nasiiba jahriyada wadkur rabbaka ilaahaaga bari xus fii nafsika gaar ahaantaada ilaa adigiiyo isaga ayaa xidhiidhku idinka dhexeeya tadarucan adigoo isdhuldhigaya oo baahida muujisanaya ilaahay laysuma qaabqaade wakhiifatan adigoo khaa'ifan adigoo cabsanaya oo talow ma laga aqbali ducada talow maxaad mutaysan wa duuna aljahri min alqowm wadkur rabbak duuna aljahri min alqowl duuna aljahri koruqaad inka hoosaysa naftaadun maqashi weeye koruqaadkaoo min alqowli hadalka hadal aanad kor u qaadaynin la-aantii alla ku bari bilquduwi waalasaal gelinka hore iyo gelinka dambaba macnaheedu waxa weeye ilaahay baryadiisa meeshaad doonaysaba maroo ha kala goynin ilaan habeenku waa gelin hore iyo gelin dambe maalinkuna waa gelin hore iyo gelin dambe taa macnaheedu waxa weeye waktigao dhan baryadaada xafiiskaaga joog dukaankaaga joog suuqaaga joog gurigaaga joog masaajka joog wadkur rabbak mar walba bilquduwi waalasaal walaa takun min alghaafiliin kuwa warmoogga ah ee alla ka xidhiidh furme ka dhacsan ha noqonin marka dadkuna waa haafil iyo daakir haafil iyo daakir qof ilaahay xusaya iyo qiyo qof warmoogaan ku sugan aba laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo islaam sheeganaya inaanay ashahaadaninba bilo sooma dhici karayso qofka aan tukanin ee taariku salaada dee goormu ashahaadanu haleeliba dadina caskii yidhi maalintiina geelaan raacaa habeenkiina waan seexdaa dee maalintiina siyaasadiisi iyo qaylaadiisu iska wadi habeenkiina dee marka uu ceeraanbuu jiifin isagoo qaadiraysana subaxiibuu soo kici doonaa digri iyo aan shahaado toona maha fa asbaxa min alkhaafiliin yaynu ku dayanaynaa shaydaan haddii aynu ka gaashaamanay oynu ka xidhiidh furmanay ilaahayna magan gallay kuwanaynu khalqigan ilaahay ayaynu isku shabahaynaa liiskoodana isku qoraynaa ina aladiina cinda rabbik ilaaha ilaahaaga agtiisa kuwa ah waa malaa'igta laa yastakbiruuna can cibaadati alla caabudidiisa iskama weyneeyaan wa yusabbixuunahu allay hufayaanay xumaanta ka hufayaan walahu yasjuduun isagaanay u sujuudsan yihiinoo shaqadooduba waa sujuud kuwaa ku dayda suurat alanfaal waa suuraddii sideedaad tartiibka marka la eego suuradaha qur-aanka ee boqol iyo afar iyo tobanka ah suuradihii makiga ahaad ay ka mid tahay iyada iyo tawba waa suuradaha ka hada ka hadla qur-aanka kariimka ah madani ha ahaatee waxay ka hadlaysaa dhinaca awoodda dadka muslimiinta ay yeelanayaan iyo jaanibka siyaasiga ah iyo sida loola tacaamulayo ama loola dhaqmayo dadka shisheeyaha ah taasay ka waramaysa suuradda waxaa kaloo la idhaahdaa suuratu beder oo dagaalkii beder dabadiis bay soo degtay in badanna waxa ay muuqaal ka bixinaysaa dagaalkii beder iyo dadku sida uu arinkoodu ahaa iyo sida xaaladii u dhacday haday tay qaniimadii la qaybsanayay iyo colka siduu ilaahay u jabiyey shucuurkii dadka muslimiinta markii hore iyo kolkii dambe guusha ay heleen dagaalka bederna dee kolley taarikhdiisa wax badan baa ka haysaana ramadaan buu ahaa sanadii labaad sanadii labaad ee hijiriyada ayuunbuu ahaa maalinkii bisha ramadaan ay toddoba toddobiyo toban ahayd marka cumuuman waa maalinkii gidaarka kufriga la jebiyey islaamkana albaabadiisu ay furmeen hore loo dhaqaajiyey waxaa kolkaa waxyaalihii la isku qabsaday maalintaa ka mid ahaa dee wakti uma hayna qisada ee anfaasha iyo qaniimada rasuulku sala allahu calayhi wasalam si uu colka u dhiirigeliya wuxuu abaabul buu sameeyey iyo kicinoo markaasaa waxau ihi man qatala qatiilan falahu salabu war colkii waa kaasoo waa loo kala baxaya waa laysfar fadhiyaaya nin waliba ninka uu dilo furkiisuu leeyahay furkiisu booshkiisa iyo qorigiisa iyo dahabkiisa iyo wax alla wuxuu sito dee nin waliba isagaa leh markaa jacbaa lagu siiyey raggiina wuu kala baxo odayaal iyo dhalinyaraa la kala noqday dee qawaxdii horeba dhalinyaradii baa dheereeyey oo ninkii abijahal iyo raggii kurta ka jaray dhalinyaradii bay ahaayeen markii dambe colaalkii ay soo ururiyeen wixii qaniime ahaa dee dhalinyaradii nin waliba wuxuu ihi de waa leeya waxaygii dabeedna wax lala kala tegay bay noqotay qaniimadii odayaashiina waxay idhahan hadda anaguna baagga dambaan nahay haddii laydinla soo kici lahaa waxaanu ahaan lahayn cidda idinkaga ridi lahayd ee difaaca ee maaragtay jidgoynta ah ayaanu ahayn taliskii iyo calankii iyo intoo dhanba waa naga agdhawaayeen haddii xoogaa doodii ay dhacday ayaa dabeedna ilaahay uu kala xukumay nebiga ha loo daayay noqotay isagaana go-aan ka gaadhaya isagaana qaybiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam alanfaal yasaluunaka can alanfaal anfaal waxaa loogu magacaabay waa ziyaada waa kab wey dhaqaalaha dadka muslimiinta ah iyo bajetkooda ayay kabaysa oo marba wixii ay helaan ay colaalkaa ka helaan waa miisaaniyadda meelaha ugu fiican ee dakhliga uye laga kordhinaya halka iyagu iminka kabkay naga qaadanayaan wax allo wixii ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay dhuranayaan iyo waxoo dhan maaldhaweed waxay ka waramayeen si cab bay u yidhaahdeen qolyihii bantigoonka ee america waxay lahaayeen khaniimada ciraaq bay yidhahan khaniimada ciraaq laga helayo wuxuunay ku gaar noqon doontaa sharikaadka qarbiga sharikaadka maraykanka iyadoo aanay kuwa kale marka ereyga khaniimo saasay u cabirayaan khaniimada laga heli doona bay yidhahdeen marka haddii adigu aad tidhaahdo ah inaga daaya jihaadka iyo khaniimada oo imika arrinku waa caalami wanaagsan yahay dee adigunbaa lagaa rasaynaya khaniimada oo lagaa ururinaya alanfaal saasaa loogu magacaabay fay iyo anfaalna dee waxa ay kala yihiin fayuna waa ka marka ay isdhiibaan wixii laga ururiyay anfaashuna waa xoog wixii lagaga qaado anfaal iyo qaniimo la ydhaa yas'aluunaka nebi maxameda waxay ku weydiinayaan cani alanfaali bal qaniimada iyo sida loo qaybsanayo qul waxaad tidhaahdaa alanfaalu lilaahi waarasuul qaniimada ilaah iyo rasuulkaa iska leh ilaahayna rasuulkiisu u xil saaray rasuulkaa qaybiyey faataquu allaha ilaahay ka cabsada wa aslixuu hagaajiya oo toostoosiya daata baynikum arrimaha dhexdiina yaan dunyo la isku qabsanina dadka dunyo wax ka weyn baa ka dhaxeeye arrinkaa meelha lagu adkeeyo wa atiicu llaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisana aqbala in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin sida cadow lagaga guulaystaa waxa weeye in rabbi iyo rasuul la adeeco atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum iyo madaxda ku hogaaminaysa jihaadka intaas oo la aqbalo waxa weeye in cadow la iska dhicinayo indhaha laga soo saarayo allah waxa uu xusay shucuurka iyo dareenka dadka muuminiinta ahi inuu alle xaggiisa ku xidhan yahay oo xusuusta alle ay ku weynto xusuusta duunyaanay ku weynayn inama almu'minuuna baa ilaha wuri inamaa waxbay koobaysa dadka muuminiinta ahi aladiina kuwii weeye idaa dukira allahu marka ilaahay la xuso ilaahay baa la xusay weynaantiisa iyo wanaaggiisa iyo asmaadiisa iyo ammaantiisa iyo awoodihiisa iyo aayaadkiisa wajilat quluubuhum qalbigooda wuu cabsadaa qalbigooda dareen baa gelaya markaasay laabtoodu cabsi alle la guuxaysa waidaa tuliyat calayhim aayaatu kolka aayadihiisa lagu dul akhriyana zaadathum iimaanan iimaan bay u kordhisaa aayaduhu munaafiqana rijsi bay u kordhiyaan suuratu tawba akhirkeeda saynu ku arkay kan kalena qofka muminkaana iimaan bay u kordhinaysa iimaankuna wixii khayrah iyo dikriga wuu ku kordhaa macsiyadana wuu ku naaqusaa wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahooda oo keliyay tala saartaa maal iyo awood iyo shisheeye cidnama tala saartaan ilaahay bay ku xidhan yihin saasaa ilaahay uu jahaynayaa muuminiintoo nebi maxamed baa lagu xidhayaa calayhi salaatu wasalaam aladiina kuwii weeyey yuqiimuuna asalaata salaada oogayey wa mima rasaqnaahum yunfiquun wixii aanu siinayna waxbay ku arsaaqay ayay waxbay ka bixinayaan wixii aanu ku raashinay eenu gacanta u gelinay waxbay ka bixinayaan marka kuma weyna inay wax doonaan laakiin waxay ahayaan laftiisa ayaabay wax ka quurayaanba cibaadada salaadu meel walba way soo noqnoqonaysa haddii saka la bixinayo haddii jihaad laga warramayo haddii usra laga hadlayo haddii dhaqaalo laga warramayo mar walba way baal socotaa salaadu waa arrin aada iyo aada u cajo badan ulaaika uu ilahay yihi kuwa sifooyinkaa oo wanaagsan lihi humulmu'minuuna xaqan iyagaa muuminiin dhaba ah dad iskuma jire e muuminiinta dhabta ahi waa kuwa shucuurka iyo cibaadada iyo camalkaa leh lahum darajaatun cinda rabbihim ilaahooda agtiisana waxay leeyihiin jaranjarooyin sare oo lagu casuumayo wa makfiratun dembi dhaaf warisqun kariimun iyo arsaaqad wanaagsan oo janno ah intaabaana u ballan qaaday baa ilahay uhi cidina kuma haysato oo kama qaadi karayso ma waayi karayaan ulaaika hum lmu'minuuna xaqan iimaanan xaqan muminiinta dhabti waa kuwa darajooyinkaas ay ilaahay agtiisa ku leeyihiinna waa sii kala sarreeyaanoo nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ragga qaarkood baa sida xidigaha u eegaysaan loo eegi doonaa kor baa loo eegay qofka naftiisi iyo maalkiisi iyo wakhtigiisiiba ilaahay u quuray ilahayna meeshaa wanaagsan buu siiyey kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq siduu ilaahaagu kaaga soo saaray gurigaagii xaq si xaq ah bixitaanoo xaqa siduu kaaga soo saaray waina fariiqan in badan waina fariiqan koox min almu'miniina ka midahi la kaarihuuna way nacayaan bixitaanka laftiisa marka tashbiihan kaafta ku jira aimadu marka ay maaragtay icraabayaan qaarkood waxa ay yidhaahdeen ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan halkaasay raaciyeen waa mu'miniin xaq ah sidii ilaahayba xaq uu kaaga soo saaray gurigaagii marka soo bixidaadu siday xaq u ahayd kuwaa iimaankooduna xaq buu yahay dar kale xagga horey raaciyeenoo qul ilanfaalu lilaahi waarasuul haniimadu waxaa taladeeda leh ilaahay iyo rasuulka marka halkaa waxaa laga fahmay hubuut hubuutan sugnaansho ayay qaniimadaasi ilaahay rasuulka u sugnaatay oo kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq lamida macnaheedu markaa waxa weeyaan ilaahan qaniimadan qaybiye laydinleeya ka tala qaata waa ilaaha kolkii horeba idiin dooray idinkoo dagaalka ka soo taagan oo dib usii guranaya markii la yidhi ka soo baxa madiina ilaahay idinka soo saaraybaa iminkana go-aankan ka gaadhay wixii aad ka hesheen halka macnayaashaasaa kolley lagu macneeyey labada se la isku shabahayaana waxa weeye kolleyba bixiddan ilaahay uu kaa soo saaray gurigaagii koox ka mu'miniinta ka mid iyadoo ay karaahiyeysanayaan waxa ka soo baxday bixiddaasi inay xaq ahayd inay dan ahayd oo dadkuna ay ka heleen dee maanta nasrigan iyo qaniimadan marka ulaaika hum lmu'minuuna xaqan kuwaasi waa mu'miniin dhab ah kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq siduu ilaahayba kaaga soo saaray gurigaagii xaq marka waa laba xaqoo la isku shabahay kaasina waa xaq kanna waa xaq ama waa laba sugnaansho la isku shabahay macnayaashaasay mariyeen mafhuumka laakiin dee aayaddaaba cadday ka soo saaridda nebiga laga soo saaray gurigiisii maalintaa madiina uu kasoo ambabaxay xaq bay ahayd wa ina fariiqan min almu'miniina la kaarihuuna dar mu'miniinta ka midii maalintaa way karaahiyeysanayeen bixitaanka laftiisa siday maantaba qaniimada habkan loo qaybiyey qaarkood u karaahiyeysanayaan laakiin mar walba addoommaha ilaahay baa u dooray iyaguma dooranayaan qolyahaasina dee waxa ay lahaayeen yujaadiluunaka baa ilahay way kugula doodayeen filxaqi dagaalka bacdamaa tabayana intii u caddaabay iyagoo le maanta dagaal umaynu soo bixina safar baynu ku soconnay armay fiicanta inaynu dib u noqonno aynu soo soo diyaar garowno oo colkii badnaa aynu ka nimin aynu soo kaxaysanno xaqaasi waa dagaalka xaq dagaalkii intuu caddaado nebigaba loo sheegay kadib bay ka murmayaan kaannamaa yusaaquuna waxaa la moodaa in loo wado oo loo sii duubayo ila lmowti geeri wahum yanduruuna iyagoo eegaya muuqaalkoodu kaasu ahaa ragga qaarkood waa cabsaday markii la yidhi ka taliya dee qaarna aan hore u soconna bay dhahaan qaarna diyaar mayihiin aan dib u noqonno waid wakti xus baa ilahay uhi marka muuqaaladiibaa nasku uu soo bandhigaya dagaalkaa beder iyo dadku ay lahaayeen labada dhanba waid wakti xus yacidukum allaahu ilaahay uu idin yaboohaya ixda daa'ifatayni labada qolo middood safarka iyo colka markuu nebigu yihi halkaana safar baa maraya adduun badan sida halkana col ku badan sitaa soo socda dee naftu xaggay u baydhi kolkaasaa dabeedna labadaa midkood ayuunbaa iskelaysaan baa yaboohdii noqotay annahaa lakum inay iyadu idiin sugnaato yacidukum allaahu ixda daa'ifatayni annahaa lakum labadaa qolo midkood baa idiin sugnaan doona loo sheegay watawaduuna idinku waxa aa xiisaynayseen oo jeclaydeen anna hayra daati shawkati kooxda aan awoodda lahayn takuunu lakum inay idiin ahaato war kuwaasaa adduunna sida afkana la gashan karaya inkaarahooduna yar yihiin saasaa loo fikiray hayra daati shawka waa awoodda kuwaan awoodda lahaynoo safarkaa jeclaysanaysa safarkii abi sufyaan horkacayay wa yuriidu allaahu rabbina wuxuu doonayaa an yuxiqa alxaqa inuu xaqa cagadhigo oo uu jilbaha u sugo oo u dhidibada u aas bikelimaatihi yaboohdiisa ilaahay baa hore u yaboohay inuu xaqan hirgelinaye yaboohdiisii hore u ballanqaaday inuu xaqa ku hirgeliyaa buu doonaya fayaqdaca uu gooyo daabira alkaafiriin kuwa gaaladaa ka u dambeeyana kow uu ka dhigo sidii baanay u dhacday facala allaahu dalik ilaahay sidaasuu sameeyo kuwii awoodda lahaa buu iska kiin hor keenay liyuxiqa alxaqa si uu xaqa u sugo oo dowladdiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisu isu helaa wayubdila albaaila baailkana u buriyo oo isagana loo buufiyo walow kariha almujrimuun dembiilayaashu haba naceen dembiilayaashu may jeclayn baatilku inuu ka bure ilaahay baa laakiin tii uu doonaya ay socoto sidaasay ahayd marka dadku waxbay doonayaan ilaahayna waxbuu doonayaa marka aayaadka ay caddaynayaan إلهي كأدور يا وصعوني الأمور كلها بيد الله يقلبها كيف يشاء marka xaqaa ilaahay uu sugayaa waa islaamnimadii iyo manhajkan xaqaha ummadda u keenay baadilkanina waa kufriga iyo shirkiga iyo cibaadatu kayri illaah iyo mabaadida kufriga iyadoo waqti xus nebi maxamed ow qisadu markaa dee siday u faahfaahsantay iyo muuqaaladeeda aayaadkum aynu ka dhex helayna id tastakiisuuna rabbakum waxaad xustaa markii ilaahayna gargaar weydiisanayseen fastajaaba fastajaaba lakum uu idin aqbalay ducadii buu idinka aqbalay iyo gargaarkii annii biannii anigu baa ilaahay wuuli oo ballanqaadka uu nebiga ugu sheegay mumiddukum waxaan idinku xoojin doonaa bialfin min almalaa'ika kun malaa'igta ka mid a murdifiin iyaga oo isku fan jira oo fiilo ku jira oo isdaba taagan oo aan kala googo-ayn iska soo dabadegaya waa colkii uu ka cararay ibliis allaciin markii hore wuu la socday oo oday mustashaara khabiir caskari uu sheeganay oo qudhiisu ka saacidi doono dagaalka innii jaarun lakum qudhaydaa idin weheliye waxba xumaan maayeen buu lahaa mar alla markii arkay jibriil iyo daraynan aanay asxaabtu markaa arkaynin oo iska soo daba dhacaya macaa fardahoodii iyo astaamahoodii iyo agabkoodii ayaa dabeetana nakasa calaa caqibayhi reefas buu baxay markaa meeluu maray waa la waayay ibliis iyo malag way kala xanaaqaan waddaday maraan isaguu ka baydhay murdifiin ducadaasina waxay tii nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor u taagay markii uu dagaalka bilaabayay ayuu lahaa ilaahayow intanaa maanta ku caabudaysa islaamna usoo uruurtay haddaad ku salliddo kuwaasoo la laayo ilaahaw caalamka cidi kugu caabudi mayso allaahumma allaahumma ilaahayow ilaahayow dabeedna abubakar baad in badan baad ilaahay ku celceliso intaasi way kugu filan tahaye dhaqaaji koy buu markaa degta u saaray sidii baanu ku howlgalay wamaa jacalahu allahu rabbi ma yeelin ilaa bushraa bushaara ayay idiin ahayd malaa'igtaa iska soo dabadegaysa walitadma'ina bihi iyo si ay ugu xasisho quluubukum iyo qalbiyaashiinu si ay ugu xasilaan oo sideedaba haddii col dagaalamayo xaaladuna ku adag tahoo yar cabsanayo wuxuu aada ugu jecel yahay in la ydhaa gurmadkiina waa kan gurmadkii iyo ciidankii kale xoojinta ahaana waa kan oo hebel laa yimi oo hebel laa yimi dad la garanayo macruuf oo goobtan wax ka taraya aqwiya markaasaa dabeed wahabku ka duulaya bushaaradii iyo deganaashii quluubta ayaa goobtaa la helay asxaabtuna markiiba wacdaribaa meesha uga muuqdayoo mid kufaarta ka mida mar alla markaanu isdhaahno dila wuxuunaanu aragnaa bay yidhahan iyadoo nalooga horreeyeyba oo uu silanya u sii kufayo wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa walitadma'ina bihi quluubukum alla wuxuu uhi wama nasru gargaarku muu ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisunbuu gargaar ka yimaadaa ina allaha casiizun xakiim ilaahaybaa awoodna leh xikmadna leh awood buu leeyahay xikmadna wuu leeyahayoo awooddiisa kuma dhacdo meelaan munaasib ku ahayn aadamaha waxaa iska dhacda awooddoodu inay bilaa xikmadta oy kula dul kufaan meelaan munaasib ku ahayn marka wama nasru ilaa min cindi illaah alla saasuu qulubta dadka muuminiinta ah ku disayaa si ay u rumaystaan id wakti xus nebi maxamedow bal waxaad xustaa id wakti yuqashiikum nucaasa uu idinku daboolayay lulo amanatan xasilooni awgeed oo minhu xaggiisa ka ahaatay oo sideedaba waxaa la yidhaahdaa haddii luladu ay salaada dhexdeeda dhacdana shaydaankay ka timi haddii colka dhexdiisa dagaalka dhexdiisa iyo weerarkoo jira iyo iyadoo cadow layshayo lula ay timaadana alle xaggiisay ka timi qof lulooday dee ma cabsanayo goorta aada lulooto waa mar aanad cabsanayn laakiin qofku marka uu dagaal ku jiro ee weerar uu gelayo indhahaa soo baxa halkay lula qabatay iska daa asxaabtu waxay leeyihiin markii deganaanshaha aanu helay luladaasi waanu aragnay midka ayaa seeftiisa soo qabanaya iyadoo kasii ciiraysaba wa yunazilu calaykum min asamaa xagga korena wuxuu rabbi ka soo dejiyey maaan biyo liyutahirakum bihi si uu idinku nadiifiyo oo markii horean ceelka bedar la degin meel bannaan baa la degay oo ragga qaarkood baa jinaaba ku timid oo wax lagu weysaystaa la waayo waswaaskii shaydaankaa soo galay uu leeyahay haddii colkii islaamkoo nebi la socdo tihiin maxaa biyo loo waayo ilaahayna dabeed wuxuu ku qotomiyey daruur loo soo diyaariyeybaoo laga dhiishaacdhaansaday oo lagu maydhay wayudhiba cankum uu idinka tagsiiya rijza shaydaan shaydaanka iyo waswaaskiisa waliyarbida calaa quluubikum iyo qalbigiina si uu giijiyo oo haddii la doonayo in uu shaygu aada u dhaqaaqo waa la giijiyaa marka ilaahay baa idin gejiyey qulubta wayuthabbita bihi alaqdaam gomadahana uu ku sugo marka madarku intaasoo faa'iidaa bula madar baa ayaa ilaahay uu soo shubay dadkii way isku nadiifiyeen waswaaskii shaydaanku u tegsiyey daahir iyo baatinba nadiifi quluubtii baa ilaahay uu ku adkeeyey oo shajaacad iyo geesinimaa laga helo isaga laftiisaa gurmadaha id waqti xus yuuxii rabbuk ilaahaagu u waaxyoonaya ila almalaa'ikati malaa'igtii gurmadka soo galay ayaa ilaahay u waaxyooday annii macakum anna waa idin weheliyaa oo weheliya oo la gurmada sawlqii waxaan ku afrogi doonaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qalbiyaashooda arrucba argagax baan ku tuuri baa ilaahay wey fadrib malaa'igtii baa ilaahay ula hadlaya dardaaraya amraya fadribuu garaaca gawda ka saara fawqa alacnaaq qoortooda qoorta ka gura wey wadribuu waxa aad ka garaacdaan minhum xaggooda kulla banaan xubnaha dhammaantood bal ka war haddii faraha lagaa jajabiyo ma fiiqi karaysa qofka haddii fanaxyadaba laga jajabiyada oo fanaxyada lagu dhufto dee muxuu dhaqaajay dirgan maayo kulla banaan waa xubnaha faraha maxay baladani ugu dhacday daalika kaas wuxuu ugu dhacay biannahum iyagu shaaqu llaha warasuulah rabbi iyo rasuul bay khilaafeen ilaahay rasuulkiisa ergaduu soo diray way ka xidhiidh furmadeen qaacido caamaa dadka ilaahay uu siiye wuxuui waman yushaaqiq illaaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa cidda khilaaftaa noocay doonayaan ha ahaadeen fa ina allaha shadiid lciqaab ilaahay ciqaabtiisu way daran tahay oo ma guulaysan doonaan mana horumari doonaan ummadu halka ay ku jabaana waa iyaga oo ilaah la-aan yidhah waa soconaynaa iyo rasuul la-aan iyo diin la-aan daalikum kii naas buu lahay faduuquuhu dhadhamiya markay hoydeenna taasaa lagula hadlay naarahaasaanu idiin haynaa ka caba buu lahay wa ana lilkaafiriina gaaladana waxa u sugnaaday cadaaba annaar naara lacaysun bay aakhiro leeyihin marka aada bay usoo noqnoqonaya yaa ayuha aladiina aamanuu ilaa lix jeer baynu arki doonaa suuradda dhexdeeda ereygaas ilan waa gubaabo iyo tilmaan iyo amar iyo digniin intaba way isugu jiraan aayaadkaas yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa marka alla kulantaan zaxfan iyaga oo gurgurasho iyo daba kufiq wada macnaheedu badan weeye falaa tuwalluuhum aladbaar xagga dambe ha u jeedinina waxaa halkaa laga qaatay inta badan taariikhda marka loo noqdo berigii hore iyo beriga dambeba gaalunbaa islaam ka badan marka la howlgalayo macaarifta haddii aada u noqoto wax yar baa la sheegaaba waktigii nebiga wuxuuna dhacday unba dagaalkii la odhan jiray xunayn wa yowma xunayni id acjabatkum karatukum saanakuba qirayo marka maalinkaana dee gef ka yimi xagga asxaabta qaarkood unbaa colka loola soo kacay laakiin inta kale laban laab baa u yaraa saddex laab xataa macaarigtii dadka muslimiinta iyo gaalada dhex maraysa saasun bay tan maantuna waa sidaas laba boqoloo kun saddex boqoloo kun boqol kun ka daba keena intii hore socotiin weyday zaxsan saasun bay isu daba haynaysa marka ilaahay wuu yaqaanaa sida la ysaga hor yimaado lidaalik ba halka ugu horreysa laga bilaabayaaba ay tahay laba markii hore ilaahay tobanbaabuu ka bilaabay oo ninkiiba toban baa laysa in suuradda ku arki doono laakiin waa laga yar fududeeya waxa la qofkiiba labaha ku hagaagay mid baa iimaankiisa la qaabilinaya uu lamaayay qofka mu'minka falaa tuwalluuhum aladbaara xagga dambe ha u jeedinina dabada la sheegay waxa weeye waa niweynimo maaha sii carabku wuu fool xun yahay marka xagga dambe saa darteed baa loo xusa waman yuwallihim baa ilaahay uhi qofka u jeediya iyaga yowma idin maalintaa duburahu xaggiisa dambe xagga dambe qofka sii jeesta ilaa mutaxarifan liqitaalin mid xeel dagaal u dhaqaajiyey mooyaane aw mutaxayizan ilaa fia ama koox xoojinaya waxaa la ogol yihiin laba arrimood qofku inuu safka iyo dhufayska uu ku jiro laba arrimood mid unbuu uga bixi karaa xeel dagaal iyo xoojin oo mararka qaarkood bay dhacdaa meeshan inay yool noqoto oo dab ku xidhmo oo dabeetana markaasaa qofka howlgelinaya uu idhaahdaa halkan ha laga kaco oo hala aagbedesho ha laga galgasho waa mutaxarifan liqitaal amaba hala kaco amaba mararka qaarkoodba dadka dee colka ka tirsan baa naftooda ku yoolbaanaya afar baa cararaya colkii kaloo jiifa colkiibaa soo kacaya marka ay soo kacaan baa la leegsiinaya mutaxayizan ilaa fia meelaha qaarkood haddii lala soo kaco saaxiibadii kale in colkii la kala jebiyo weeyo la idhaahdo kuwa ha loo kaco labadaas siyood mid unbaa loo kici karaa qofka labadaa mid aan hayn u cararaa faqad baa waxa uu xambaartay biqadabin min allahi cadho ilaahay xaggiisa ka ahaatayo weyn wamaawaahu jahannamu hoyga uu gelayaana waa naarta jahanamo la idhaahdo wabi'sa almasiir meel loo laabtana iyada ayaa u xun baa ilaahay tabaaraka wa tacaala maanta halkii bay maraysaae dee dadkii muslimiinta ahaana maye car soo kaca baa layidhi oo soo dhowaada halkaasaanu ka haynayna falam taqtuluuhum baa ilahay uhi maydaan laynin walaakina allaha qatalahum ilaahay baa sallaayey wamaa ramayta maad ganin ama maad saydhin ciiddii aada saydhay id ramayta markii aada saydhay walaakina allaha ramaa ilaahay baa se saydhay waliyubliya almu'miniina wa facala dalik saasuu sameeyo awooddaa layaab kale buu idin siiyey liyubliya almu'miniina si mu'miniinta uu u imtixaano minhu xaggiisa balaa'an xasanan balaayo wanaagsan macnaha nasrigan laftiisa ayaa balaayo lagu sheegay oo dee dadku inay ilaahay ugu mahadnaqaan iyo inay isfidaan buu labadaasu dhex yaallaa kolkaa way ku imtixaanan yihiin guusha laftigeeda ina allaha samiicun caliim rasuulku sala allahu calayhi wasalam markiiba in badan ilaahay baryey markiiba awooddiisa iyo baxshigiisa uu muujiyey ayuu dabeedna dhaqaajiyey isagoo le sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar xantooba ciidana wuu qaaday iyagoo meeshaa soo fadhiyuu ku saydhay xaggoodii daraf ilaa daraf shaahat ilwujuuh wejigiin gubay intuu sidaa ciidda ugu saydhay ayuu yihi shaahat ilwujuuh dabeedna meeshii waxaa ka dhacday ilaahayna wuu ku buufiyey isagu wuu saydhay iyagana waa lagu buufiyey mid walba indhahay ka gashay bal adugu muxuu shiishi doonaa qofkii wax toogan laha hadduu indhaha maraan marayo oo u bakooraysan yahay waa nagtaasa laga saaray oo maaragtay sababahay ka mid a ilaahay baa yidhi markii aada gantay maad ganin macnaha sababta waad lahayd ilaahayna wuu baahiyey imtixaan baanay ummadda ku ahayd balaayo wanaagsan oo lagu tijaabiyo daalikum kiinaasaa ilaahay uu sameeyey wa ana allaha ilaahay muhinu kaydi lkaafiriin gaalada shirqoolkooda kii dulaynaya weeye rabbi shirqoolkooda oo dhan wuu kala tuuraya taa ku talagala qawaacid baa lagu dhigaya duruus baa lagu siinaya mawaacid iyo ballanqaad baynu ka helaynaa aayaad muuhinu kayd ilkaafiriin waa adigaa arkaya iyaga laftoodiibaa waxay qirayaan istaraatiijiyadii dagaalkaa la bedelayaabay leeyiin waa dulligii baa yimid dulligii loo ballan qaaday baa yimidoo waxbaa si noqday sidan lama filaynin markaa waa in habkii hore la bedelaa dulligii unbay dareen in tastaftixuu buu ilaha yidhi haddii aad gargaar weydiisateen faqad jaa'akum ulfatxu gargaarkii wuu idin yimid wain tantahuu haddii aa caga dhigataanna fa huwa khayrun lakum waa idiin wanaagsan yahe inaa xumaha saa uga joogsataan wain tacuuduu haddii aad soo laabataan xumaantii mar kale kusoo noqotaan nacud annaguna waanu soo noqon baa ilaahay uho halkii baanu ka wadi weerarkii malaa'igta iyo mu'miniinta walan tugniya cankum waxna idinka tari mayso fi'atukum is-uruursigiinu iyo gaashaanbuurtiinu shay-an waxba idinka tari mayso walow kasurad ha badato wa ana allaha ilaahay maca almu'miniina mu'miniinta ayaa u heliya bal intaasoo dhaabad ah iyo dhaabasho ah bal ka war ilaha mu'miniinta usoo jeediya hadday aamini waayeen waa musiibo weyn wey dunina waxay ahayd abijahl baa markii dagaalku bilaabmayey ayuu yihi ilaahayow ninkaas qataca alarxaam wa khaalafa alaabaa aabbayaashii buu khilaafay dhaqan aanaan aqoon buu la yimi qaraabadii buu jaray ilaahw labadaa colkii hagaagsan ilaah u hiili ilaahw labadaa colkii hagaagsan u hiili dee way dhan tahayo ilaahayna wuu jawaabo waxau yihi in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatx dee haddaa gargaar ilaahay weydiisateen waa kaa gargaarka waa kaa gargaarka waxaa la yidhaahdaa tahakum baa la ydhaha qofkii oon gargaar helin oo naara helay oo la yidhi gargaarbay waa ku digasho aa lagu digtay imikaba waa la idin digayaaye haddaa iska joogsataan way idiin wanaagsan tahay haddaa soo noqotaanna ilaahay iyo colaalkiisii waa diyaar farabadnaantiina waxba tari mayso ile farabadnaanta iyo cuddada iyo cadadkay ictimaadaan iyagu laakiin ballanqaad ilaahay iyo iimaan ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu waa yeedmadhi kale dadkii mu'miniinta ahaayow atiicu allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa aqbalo walaa tawallow ha jeedsanina canhu nebiga ha ka sii jeedsanina wa antum tasmacuun idinkoo maqlaya ama ilaahay ha ka sii jeedsanina idinkoo maqlaya macnaha had iyo jeer markaas weydiinaysaa waxa weeye qisadani waxay u sheegaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax soo maraybaa isagii casharkiibaa dib loogu celinaya bal cid kala daayo qisasku cibarka ay leeyihiin iyo wanaagooda nebigii dhacdooyinkana ay soo mareen xafidsanaa lafteedii ayaa cajaladii dib loogu celiyey marka isagiiyo asxaabtu way ka faa'idaysanayaan min baabi alawlaa innaguna waa ka faa'idaysanayna mar walbana waa deris iyo cashar nool oo xay ahoo waaqica aad ka arkaysa muuqaalkiisa ishayntii la iseeye iyo dadku aragtiyahooda iyo waxa lagu faanaya waxa lagu dhaadanaya iyo wuxoo dhan waa halkii walaa takuunuuha noqonina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi samicnaa waanu maqalnay wahum laa yasmacuun aan maqlaynin sidii yuhuudd oo kale samicnaa waa cabsaynaa bayda dad sheegtay inay ilaahay maqlayaan asi aan maqlayn ina shara dawaabi baa ilaahay wi waxalla waxa dhulka tukubo oo dhan waxa u shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa asum lbukm asum kuwa dhegoolayaasha ah albukm ee aflaawayaasha ah aladiina laa yacqiluun kuwaasoo aan waxba garanayn ilaahay wuxuu abuuray oo dhan aayaddan wuxuu ku caddeeyey inuu gaal ugu shar badan yahay gaalna ugu necbiya marka adiga jacayl kuuma yaallo walow calima allaahu fiihim khayran buu ilahay yihi kuwan hadduu ilahay khayr ku ogyahay la asmacahum wanaag buu maqashiin lahay markaasay wanaagsanaan lahay inaan ilaahay khayr ku ogeynina kuma ogin walow asmacahum hadduu xataa maqashiin lahaa la tawallow wuunay sii jeesan lahaayeen wahum mucriduuna iyaga oo afka maroorinayo durkay xataa hadday maqlaan la ilaahay baa hore u sii ogaaye may qaateen marnaba waxay markaa intani jawaab u tahay maxaa lagu dilay iyo maxaa sidan loogu galay iyo maxaa dilkoodii u noqday shay aada iyo aada u qaaliya oo fadli badan leh de waxaa soo balaayo ah godobtooda iyo halkaasay taagantay jariimadooda yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeye u istajiibuu lilaahi walirasuul ilaahay iyo rasuulka hoy dhaha rabbi iyo rasuul way idin yeedhaan oo baaq baa la idiin soo jiheeyey qur-aan iyo xadiisba sheegayaane hoy dhaho oo aqbala idaa dacaakum nebigu markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum shay idin noolaynaya waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay yaxuulu inuu teedahayu u warhayo bayna almari wa qalbi qofka iyo qalbigiisuu ku kala dhex jiraayo waxba kuma seegana wa annahu isagu ilayhi tuxsharuun xaggiisaa laydin soo ururinaya isagaa laydin hor keenaya ilahay rasuulka aqbala markay idin yeedhaan ilahayna qur-aankiisu yaa ayuha aladiina aamanuu intee oo jeer bay soo noqonaysa rasuulkuna sala allahu calayh wasalam saasoo kale dadka muuminiinta ugu yeedhay idaa dacaakum limaa yuxyiikum dacaakum waa faacilku waa waa mufrad weeye marka ilaahay waxaa ka wakiila rasuulka markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya halkaa waxaad ka aragtay diinteennu wax kasta oo ay noo sheegtay iyo wax kasta oo layna faray waa nolosheenaa ku jirta dadku aad bay u jecel inay noolaadaan if iyo aakhiraba xayaato wanaagsan ku noolaadaan xayaatada wanaagsan halkan laga helaya oo halkana laga hirqanaya ilahay saasuu ummadda ugu bushaareeyay nin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad tukanayuu yeedhay sunnaaha markaasuu iska sii watay kaluu ka soo baxay buu yimi wuxuu yihi sawtaan ku yeedhay maxaad iigu iman weyda salaadan ku jiray buu oo miyaanab arag buuhi aayadda ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum markaa salaada sunnaha ah waa sunne yeedhmada nebiguna waa waajib idan inaad ka soo baxdaabaa hedhwe halkaasay taaganta marka inta aynu yeedhmada ilaahay rasuulka baal marayno nololi ma jirto ifna loogu noolaan maayo aakhirana hadalkeeda da ilaahay qofka iyo qalbigiisuu ku kala dhex jiraayoo dee wax ku seegani ma jiro liannahu caliimun bidaati suduur wax alla waxa laabaha ku sugan iyo waxa haraaciyayuu ogyi waataquu fitnatan balaayo ka cabsada laa tusiibanna aan ku habsanaynin aladiina dalamuu minkum khaasa kuwa idinka idinka mid ahee gefka sameeyun kuma gaarha waclamuu waxaa ogaataan ana allaha shadiid lciqaab ilahay ciqaabkiisu inuu daran yahay ogaada marka taa macnaheedu waxa weeyaan balaayadu had iyo jeer haddii ay macsiyadu dhacdo dadka way wada gaari lamaa tarmi bishararin ilan dhimbiilaysaa u saydhaysaaye aayaadkii ka warramaya alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar suuratu alcimraan ay kusoo marnayeen mawduuca ka soo hadalay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayey dooni buu marku shabahaysayna xadiidkii habeenkii dhowd xusaynay mar kale waxauu tilmaamay haddii wanaagga la isfari waayo xumaanta la isu diidi waayo qofka daarinkaa gacanta la qaban waayo balaayo caamaa soo degi ducadana la aqbali maayo marka dembiga yaan loo arkin qofkan inuu kukoban ku kooban yahay wadkuruu waxaa xustaan ummad yahay ilaahay baa u madno sheeganaya idantum qaliilun markii aad tiro yaraydeen mustadcafuuna fi lard dhulka lagu addoonsanayo ama lagu harawsanayo takhaafuuna waxaaba ka warwarsanaydeen an yatakhadafakum annaas annaas gaaladu inay idin halqafaan idin kala goostaan ayaa ka caabsanaysa faawaakum wuu idin soo dhoweeyey waayadakum binasrihi gargaarkiisu idinku xoojiyey warazaqakum min aayibaat nicmooyinkiisa wan wanaagsan ee haniimadu ay ka mid tahayna wuu idinku cashuumay oo idinku arsaaqay lacalakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa laydinka sugayaa inaa mahad naqdaan quraysh waa noqonaya imtinaankani iyo carab dadka muuminiintaa guud ahaanbana waa noqonaya way yaraayeen tiradooda markaasaa dabeedna ay ka cabsanayeen boqortooyooyinkii hareeraha ka xigay hadday tay tii xabashida tii hindida tii jaynaha tii bershiyanka iyo tii kale romanka intoo dhamme way ku xirnaayeen oo aad bay uga baqayeen ilaahay baa ka badbaadiyey markii dadka muslimiinta ahi ay islaameena iimaanka ay qaateenna ilaahay baa ta'iidkan iyo awoodasi marka horumar ilaahay baa laga helaa diin iyo duunyada cadad iyo cuddada ilaahay iska dhisa wey oo yaan aadamo kale xaggii la eegin yaa ayuha aladiina aamanuu wuu ku soo celiyey ilaahay dadka alla rumeeyow laa takuunu allaha waarasuul ilaahay iyo rasuulka ha khiyaamaynina watakhuunuu ammaanaatikum walaa takhuunuu ammaanaatikum ammaanadiinnana ha khiyaamaynina wa antum taclamuun idinka oo garanaya idinkoo garanaya inay khiyaamat ila qofku beenunbuu isu sheegayaa markuu khaayinyo yacrif wuu isgaranaya marka aayadda waxay kusoo degtay baaimada qaarkood ay leeyihin sababtu ahayd asraarta dadka muslimiinta ah qaarkoodoo bixiyo basaatiin noqday ama wax ka neefeen oo warar sheeg sheegay laakiin waxaa halkan nafku caddaynayaa qofka dadka muslimiinta iyo diintooda khiyaameeya khiyaamatulcudmaa buu ku dhacay khiyaamo weyn ilaahay iyo rasuulka ha khiyaamaynina iyo ammaanadiina qof wal oo muslimaba ammaanadaa uu hayaa waa ammaanadii diinta ammaanadii xuquuqda dadka muslimiinta ay isku lahaayeen wey ammaanadii iyaga un ka dhexayseen gaal lahayn wey aayadku dee dagaal bay ka warramayeen wakhtiyaashaa dagaalka wixii baxaana uu sii khatar badan yahi waclamuu waxaa ogaataan annamaa amwaalukum wa awlaadukum dadkiina iyo duunyadiinna ubadkiina iyo adduunkiinu fitnatun inuu yahay wax laydinku jirrabay waa ku imtixaanantihiin waana allaha ilaahay cindahu agtiisa ajrun cadiim abaalmarin weyn ayaa ah dadkaa wax ka neefeen maalintaase wax sheegay waxaa ka mid ahaa qaarkood oo habranayay caruurtooda iyo xoolahooda armaa laguu daayaa armad iyaga ka masruuftaa armad halkaa wax ka heshaa warka siyaabahaasaa qofku inta uu naftiisa u habranayo waxba ka badan inta uu shaqooyinkiisa iyo mushaharkiisa iyo masaalixdiisa iyo dadkiisa iyo daarihiisa iyo dunyadiisa u habranayo oo ninka salowlaha ah ee iska sukadee keligiya iyo ninka ku yar qabowsaday dee maanta haddii laylaaha lasoo kaco isku mid maaha midna hareeruhu eegayaa madaxuu xoqanaya midna horey unbuu ka dhaqaatinaya leannao meel keliya lagu xisaabinaya isaga iyo wixiisa o dhan oo uu isku duuban yahi laakiin ilaahay wuxuu ballan qaaday waana allaha cindahu ajnu cadiim kaa inaan lagu seegin yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo in tattaquu llaha haddaa ilaahay ka cabsataan yajcal lakum wuxuu idin yeeri doonaa furqaanan furdaamin alla wixii idinka hor yimaadaba uu idinka furdaamin furqaan kala saar wixii jiq idinku noqdaba isagaa kala saari doona balaayo walba uu idinka furdaamin xalaasha iyo xaaraamta kurbada iyo hamiga maxaanku idhaa diiqa iyo cadowga dhibka ka yimi wax walba haddii taqwa jirto u idinka furfuri man yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayukafir cankum sayi'aatikum gafafkiinuu idinka dhaafi wayakfir lakum ilaahay wuu idiin dhaafi doonaa wax alla wixii dembiyahoo dhan wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay dheeraad weyn buu leeyay taasaa lagugu celcelina ajrun cadiim dulfadli alcadiim waa dheeraad weyn dee maxaad u malayn dheeraadka ka yimi ilaahay boqorka ahaa xaggiisa waxa ka yimi maxaad u malayn ka aan if joogin aakhiro jooga ee waaraya alfadl ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وإذ وقت حسن بمحمد يمكر بك أي كشرقوليا الذين كفروا كوي قال وبيبا شرقول فليستي وشربا لقلي الباباد أحرينهين كفارتي مكة وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام كعرر وكقحي يقولك لغو أوتي قولي با يسوى كشرا شر لقلي وحقوان لغو قالي صدح لنمدون الله يقاط ليثبتوك سي koo xidhaan aw yaqtuluuka kuu dilaan aw yukhrijuuka kuu mastaafuriyaan shirqoolka iyo mu'aamaradu saasay ahayd wayamkuruuna shirqool bay wadeen wayamkuru allah ilaahayna waa makriyaya wallaahu khayru lmaakiriin kuwa makriga sameeya ilaahay baa u khayr badan kabtii ma yeela ka ilaahay dabagalo labada cirboodba way go-an yihiin af kale wuu goosanaya markaa saasay ahayd oo dee maxaynu ka yeelaabaa lewina la soo kacay maxamede haddii in badan la rogrogay arrinkiisa qaalo waxay dhahaan xidhn dabeedna ra'yigaa ibliis iyo abijahal iyabaa kasoo horjeedsado ibliis laftiisuna wuxuu garweyn oo casbu la soo baxo oday baadiyaha kasoo dhaadhacay inuu yahay buu iska ayuu sheegoo markaa wuxuu ihi qudhigaybu mustashaar baan idin ahoo oday baadiyaha ka imaanahayo ra'yigaasi ma fiicna leanno haddii la xidho daaqadu wax kasoo sheegayaa buu oo dabeetana halkaasuu ka aafaynaya carruurtaiyo dumarka aw yukhrijuukana halka uu tago lafteedu col ka soo samaynayaabay idhan ra'yigaasina ma wanaagsana ow yaqtuluuka markii lasoo qaaday baa farta ay aada u dheereeyeen ay gacanta aada u taageen abijahal iyo ibliis oo isku duuban kaasaa sawaababayda haddii kuray iyo rag badan oo dhallinyaraa loo diyaariyey gaadh ka qabteenna indhahoodoo shana buu ka dhex dufay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida gantaal wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin saasuu kaga soo ambabaxuu kaga soo hijrooday taarikhda dib loogu celinaya waktigan awood bay leeyihin waxbay iska celiyeen laakiin waktigaasina wuu idin soo maray idinkoo dhuumaalaysanayaa ka soo baxdeen marka waidaa tutla calayhim aayaatuna aayadaha iyaga marka lagu dul akriyo gaalada qaaluu waxay odhanayaan qad samicnaa maqalnay low nashaau haddaanu doonan laqulnaa midla haadaa qur-aankan oo kaleanu qudhayada odhan soo hadal carbeedun ma aha annaga lafdiga iyagaa odhan karna bay idhaah afxumada iyo edabdarada iyo inkaaraha bale annaguba waanu odhan karnaa bay in haadaa ilaa asaatiiru lawaliin kuwii hore usuuradoodii iyo sheeko xariirtoodii wey muxuu sheegay bay idhahdeen maxamed uu soo kordhiyey qoladii hore khuraafaadkoodu soo gudbiyey kalaamka ilaahay saasay kufaarta ku yidhaahdeen waa in wakti bal hadda xus taariikhda iyo waxyaa isbedelada bal hadda dhacay iyo ereyada ragga qaarkood laga qoray qaaluu waxay idhahdeen allaahuma ilaahay ow in kaana haadaa huwa alxaq kaasi hadduu yahay xaq hadduu yahay min cindika agtaada ka yimi oo muxamedna uu maanta wado faandir calaynaa annaga nagu afgembi bay idhahdeen xijaaratan min asamaai dhagaxaan xagga kore nagaga keen cadaaba sidii reer caad oo kale aw itinaa bicadaabin aliim ama cadaab kululna sii bay idhahdeen abijahl baa maqaaladaa yidhio waxa uu yidhi maaragtay haddii isagu maanta xaqan uu wado waxba ilaah waa noola haray xaqa annaga ah inoo ku taaganoo ibraahim iyo diintiisii iyo kacbadiisii iyo intaba haynoo ubadkiisii ahe hadduu maanta maxamed keeno ilaahwna afro taasuu waa qofku marka uu ilaahay alla kood ku noqdu ku dhiirado waxa weeyaan waa canaadka kufriga weyn mucaawiya nin reer yamaneeda buu la hadlayoo reer sabaaha wuxuu ihi beri dhex dee markii ay maaragtay madaxda ahaa waa yar kaftameena wuxuu hi niyo qoladiina sabadegi jirtay reer yamaneed niman aada u liitaa ahaydeen liannahu islaam baaba madax idin ahayd buninta rag batay islaam baa madax idin ahayd wallaahi qurayshtiina asaa naga sii liidata maqaalada qur-aanka uu ka qoray ee yidhi allahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindika faandir calayna xijaarata min asama aw itinaa bicadaabin aliim may odhanin bui ilaah naga hanuuni hadduu xaq yahay laakiin waxay idhahan ilaahay na halaag hadduu xaq yahay kaasi miyaanu naga liidan buu idinka dhasha wamaa kaana allahu liyucadibahum ilaahay ma ahaa nin mid cadaabaya o anta fiihim adoo nebi maxamed oo dhex jooga barakadaada iyo fadligaaga cadaab caamahoo kusoo degayaa ma jiro saasaanay ahayd oo ilaahay baa ugu baryay ummaddan cadaab caamaho sidii ummadii hore inaanu kusoo degina waa laga aqbalay nebiga wamaa kaana allahu mucadibahum ilaahay ma cadaabaya wahum yastakfiruun iyagoo alla dembi dhaaf weydiisanaya macnaheedu waxa kor hadday dadku ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan oo ducada rabbi iyo istikfaarta ay wadaan cadaabka waxyaabaha lagu kor yeelo laguna joojiyo way istikfaarta lidaalik baa markaynu col dareenno markaynu abaar dareenno waa inaynu ogaanaa aafayna xaggeenna ka tim ilaahay waa inaynu u noqonnaa kolka arrinkaa la isla helo ayaa dabeedna aafaadku ay yaraanayaan istikfaarta dabcan dadkan istikfaarta ilaahay uu dhibkiiyo cadaabkaga joojinayaana waa dad mu'miniina wey kol hadday ilaahayba dembi dhaaf weydiisanayaan kuwan soo socdaana waa kuwii gaalada wamaa lahum ayu shayin sabata lahum maxaa gaalada u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu ilaahay aanu cadaabayn maxaa cadaabka ilaahay ka manciyaya wahum yasuduuna can ilmasjid alxaraam iyagoo beytkii ilaahaye kacbad ahaa dadka ka hor joogsanaya kii kusoo xajaya iyo kii nebiga u imanaya rumaynayaba wamaa kaanuu awliyaa'ah xigtadiisa iyo maamulkiisana ma ah iyo cidda ehelka u ah in awliyaau maa awliyaa'ahu buu lahay cidda xigtada waa markaas gacalka iyo ehelka u ah baytulxaraamkaasi may ahaanin ila almuttaquun dadka ilaahay ka cabsanaya uun mooye wax kale maaha kuwa camiraya alla uu u ogol yahay muqadasaadkiisa waayo waa muttaqiinta walaakina akarahum laa yaclamuun intooda sa badani ma garanayaanoo waa kuwan dee dhex taagan ee soo ligan marka kuwan ilaahay ui maxaa nu ilaahay u cadaabayn waa kuwa aan istikfaarta iyagu lahayn waa kufaarta astaantooda markay ilaahay baytkiisii bay hor joogsadeen ilaahay diintiisii bay hor joogsadeen marka ummadda ilaahay uu dhiirinaya waxaa la leeyahy baytkana idinka hor joogaan iyagu ehelu maaha ehelu maaha idinka ehel u ah idanka ehelka u ah inuu dabadda ka taagnaado maaha guriga ciddii lahayd inay dabadda ka taagnaato maaha waa inay yaba camirta oo ay degtaa sidaa daraaddeed ayaa muqadasaadka iyo saddexda xaram ay isku mid yihiin ilaalintooda in gacanta kaafirka laga ilaaliyo leannahu reer banu israa'iil markii ay muuminiinta ahaayeen waxaa la faray in ambiyadooda ay horkacdo ay ka xoreeyaan saynu ku soo marayna aayaadka hore ay ka xoreeyaan camaaliqadiiyo nimankii waaweynaa ay hayd sidaasaana ilaahay uhi ku gala iyagoo maaragtay sujuudsan sidaasaynu inaguna u amrannahay inagoo sujuudsan inaynu galno halkii camaaliqada iyagaa maanta ku jira oo kuwii laga buufin lahaa laga safayn lahaa maanta waa iyaga mar walba kii ehel u ahi waxa weeye qofka alle ka amar qaadanaya in awliyaauhu ila almuttaquun filistiinna kuma gaaraha carabna kuma gaarahae waa ammaano u taala dadka muslimiintahay sida ay u dhan yihiin laakiin dee kafladda ku dhacday iyo googooska ayuunbaa maaragtay dhibka haystaa uu yahay oo intoo muqadasaadkooda maalintaa waa la baciidsanayay qudus ay qabsadeen laakiin haddii laga fujin waayo muqadasaadka way kusii durkayaan waa lagu sii soconayaan sidii axadulamrikaan uu lahaa war nimankani waabayna wareeriyeen oo kuwan daaraheenii iyo fooqyadeennii dhaadheeraha inoogu yimide maxaa dhib ku jira buuhi haddaynu bam yar ku dhufano kacbaday ku ururaan lafteeda waa fikradoodu halkaasay marayaan maalinba wax yar waxay sameeyaan baa lala yaabaya dabeedna in yar markay sii wadaan baa la ilaawaya ka kale haddana ku darayaan saasay u soconaysa ilaahay baa waxau ihi wamaa kaana salaatuhum cinda albeyt kacbada agteeda tukashadoodu ma ahanin ilaa mukaa'an foori iyo wa tasdiyatan sacabagarac mooyaane foori iyo sacabagarac faduuqul cadaaba buu ilahay yidhi cadaabka dhadhamiya marka ilaahay uu naarayo gacanta muuminiinta uu ku naarayo ama nafta ka qaaday ama aakhiraba bimaa kuntum takfuruun gaalnimadiinii awgeed cadaabka ku dhadhamiya kacbadaa lagu ururayaa mar way dawaafayaano waxay u dawaafayaan si aan ilaahay raalli u ahayn ilaahay waxaan ahayn bay u dawaafaya ilaahay waxaan ahayn bay u tukanaya marka salaadoodu muuqaalka ay leedahay waa foori iyo sacabagara bal adigu ka sheekee sacab la yidhiyaada waa aabbaha ilaaqda markaa warkoodao dhan intaasi kusoo urursan yihin ilna aladiin de adiga arkaba iminka bal mid kaniisad jooga ama kristanahoo tukanaya eeg dirayariskiiyo waxay odhan jireen wuu isku gujinayaa waa mukaan watasdiya garbaha iyo wejiga iyo saasuu isugu gujinaya dabeedna u dhaqaaqaya ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yunfiquuna amwaalahum xoolahooday shubayaan bay dagaalka ku shubayaanay ku bixinayaan liyasuduu liyasudduu can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqa ah iyo diinta si ay dadka uga dhababaan dagaalkoodu waa dagaal diineed fasayunfiquunahaa way bixinayaan xoolahana waa baasgaraynaya uma takuunu calayhim xasratan murugay ku noqon uma yuqlabuun waana laga adkaan doonaa oo waa laga xoog badan doonaa saasaynu dadka muuminiinta ilaahay saas uga warrama nimanka gaalada ahi waxay bixinayaan waa wax badan oo dadka muslimiinta iyo diintooda iyo dalkooda ay kula dagaalamayaan dunyada la bixinayaana way badantah way badantahy way badantah oo maalin dee waxa iimaan ma riixayo iyaga alla kacabsina ma riixayo janno la xusuusto iyo shahaado laguma yidi diilinayo laakiin yunfiquuna amwaalahum way bixinayaan fasayunfiquunahaa way saba taaganta oo ka dagaalamaya darajaa lagu yaboohaya mushahar baa loo kordhinaya kan wada laftiisu waa mashruuc oo isaguna waxbuu ku qaadanaya oo xooluu ka helaya ilaahay laakiin waxa uu xusay halkan in ay bixin doonaan dabeetana murugo ay ku noqon doonto dabeetana aan waxba ka hirgelaynina uma yuqlabuuna bushaaradaasay hayaan dadka muuminiinta والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كوا قال نار جهنم الله صورين دونا ليميز الله الخبيث من الطيب كحنس إلهي كوناكسن وقصاره قال كي إسلام كوا كلبحي الله يحورن دونا وامتاز اليوم أيها المجرمون ويجعل الخبيث كحنب دليا ليا بعضه على بعض بركيب بركة كلو استل صاريا والرصينيا فيركمه مركاسو استل بحنيا جميعا استغربا فيجعله في جهنم نار جهنم كطوريا iyagoo sida xaabada isdulbaxa isdulbaxa ulaaika hum alkhaasiruun qul nebi maxameda waxaad ku tidhaahdaa fariintan gaarsiiyo liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa in yantahuu haddii ay cagadhigtaan ay xumaanta ka joogsadaan yukfar lahum maa qad salaf وحلا وحي الدنب التقوى لقضاف لأن الإسلام يجب ما قبله وإن يعودوها طيحمان تكسوا النقران فقد مضت سنة الأولين كوي هراتشتكي أي مريان هريب أفرنا ودادو دي ويسو عطاوي تكتاها لكيهم بأينا لمرين وقاتلوهم بولهاي الأمة إسلام كهاد والبا joogtay ciidayeen bay ilaahay wuxuu waqaatiluhum la dagaalama kuwan dagaalka caday hatta la takuna fitnatu ila aan gaalnimo la helin ama hatta la takuna fitnatu ila fasaadka kufriga uu joogsado iyo awoodiisa meesha laga saaro oo kuwa kufriga haystana kufri bila awood ay yihiin dadka dhex taagan ويكون الدين كله لله دين تعالى لغاه لغو دقميانا إلهي ونوى هذا كليه ورضيت لكم الإسلام دينا هير إلى هير كاسود دجال كسرانية دين الإسلام كل عالم النقطة كفر جيو أودي سايمش كبحان فإنتهى وديت جوكسدان فإن الله بما يعملون بصير إلى هاي واحد سمين أيام واركية وإن تولوا هدي أي كسي جيتسلام وأيدين كقادا وأيان تلالا جوكسن وأيان فاعلموا وحاوغاتنا أن الله مولاكم إلى هاي نهيريهن يقرقاريهن نعم المولى gargaara wanaagsan wa nicma nasiir hiiliya wanaagsan allah nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la kala food qaaday dagaalkii uxud abu sufyaanna sanamyaashiisii uu ku dhaartay ereygu ku aamusiiyey nebigu waxau ahaa allaahuma mawlaana walaa mawlaa lakum abi sufyaanow anagu ilaah gargaaraanu leenahay laakiin idinku malihidin inaguna waxaynu leenahay allaahuma mawlaana walaa mawlaa lakum allahu aclam